Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ka dhagax dhigay mashruuc ganacsi oo casri ah isla markaana ka kooban hoteelo five star ah iyo suuq weyn. Munaasabadda dhagaxidda mashruucan ganacsi waxaa goobjoog ahaa xildhibaano, wasiirro, iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo khudbad ka jeedinaya goobtan dhagaxidda ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay horumarada dhinaca ganacsiga ah ee ku tallaabsanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Dowladdu ay taageeraysaa businesska inuu dhaqaaqo maxaa jira haddaan businesska gaarka loo leeyahay la taageerin oo aan horay uusan u socon dhaqaalaha dalku horay uma soconayo ayagaa aas-aaska ah dhaqaalaha inuu socdo ayagaa aas-aaska ah shaqo in la abuuro dowladdu waxaa laga rabaa inay facilitation samayso annagana waa diyaar baan nahay waana samaynay waxaan ku faraxsan nahay in mashruuca intaan leeg dhulkan aadka u qaaliga ee aadka u weyn inay dowladdu siisay waa facilitation muhiim ah waxaana ujeedku ay ka tahay soo jiidasho inaan ku soo jiidanno maalgashiga inaan ku soo jiidanno oo dadkeennu ay la maalgeliyo oo boqolaal soomaaliyeed ay ka helaan shaqo oo shaqo abuur laga sameeyo ujeedku waa sidaas kuwa kalena waan ugu yeeraynaa waxaan diyaar u nahay inaan waxa ay rabaan oo dhan inaan u fasiliteit garanaan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay inaan dhulka siino waxaan diyaar u nahay inaan amnigooda sugno waxaan diyaar u nahay inaan wax kastoo loo khafiifin karo inaan khafiifino iyada oo la waafajinayo shuruucda dalka marka waxaan leeyahay ganacsatadu ha ku dhiirato inay maal gashadaan dalka dalkeennu waa qani soomaaliya waa dal barwaaqo ah oo ilaahay uu dhigay resources fara badan oo ay ugu horeeyaan dee kuweennii caadigahayoo traditionalkahay naqiine ee beeraheennii oo sidoodii u buuxa iyo dhulkeennii oo biyaha kore iyo kuwa hooseba leh bixitaankuna ay aada iyo aada u sahlan tahay inay soo baxdo oo waxaa waaye bara beerasho loogu talagalay ah horumarkan ganacsi ee uu dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa qeyb muhiima ka qaadanaya horumarka dalka iyo sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada